فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada qodobada aan caawa idinkuga hayna waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowlada federaalka ayaa qirtay in kalluumeysi sharci darre ah ay shisheeyaha ka wadaan badda soomaaliya sidoo kale waxaad maqli doontaan mid ka mid ah culimada iyo indheergaradka kuwaas oo bogaadiyey weerarkii lagu jibiyey ciidamada dowlada federaalk ee ka dhacay shabeellada dhexe falanqeyn iyo faahfaahin ayaad maqli doontaan insha allah barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan cudurka macaanka oo kusii fidaya bulshada ku dhaqan magaalada burco kaas oo asiibay boqolaal qof waxaan idiin soo gudbi doonaa dad xog ogaal u ah oo arrinkaas ka hadlay waxaa sidoo kale meesha ka marneen xubintii caafimaadka iyo wararka caalamka waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada
سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag barnaamijka waxaan ku bilaabayaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan bader aad baad u mahadsantahay cali aadan ciidamada yuhuudda ayaa iskaga baxay waqooyiga naabolis iyagoona weeraro kala duwan wuxuu ku galla ka geystay deegaano ku yaela daanta galbeeda ciidamada yuhuudda ayaa iskaga baxay maanta qeybo ka mid a magaalada naabolis iyagoona halkaasi ka geystay jaraamiyo kala duwan oo ay ku xasuuqeen shacabka falastiiniyiinta ilaa warido falastiiniyiinna ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada gumaystaha yuhuudda iskaga baxeen tuuladaiyo siida oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada naabolis ee daanta galbeed kadib markii halkaasi ka afduubteen nin falastiiniya iyo xaaskiisa dhinaca kale ilaawareedya ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay xoog ku galeen xerada camaariya oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada albiirah ciidamada yuhuudda ayaa sidoo kale xog ku galay yaaga waddada garoonka diyaarada ee xaafadda kufra caqab ee waqooyiga magaalada alqudus waxayna halkaasi ka geysteen falal ay ku dhibaateenayeen dadka falastiiniyiinta ah waxay sidoo kale beegsadeen guryo dad ka mid a maxaabiista falastiiniyiinta ee maalintii shalay laga soo daeyey xabsiyada yuhuudda taasoo qayb ka ah xadgudubyada baasan ay ku hayeen dadka ku dhaqan dhulka daanta galbeed taasoo qayb ku ah xadgudubyada baasan ay ku hayeen dadka ku dhaqan dhulka daanta galbeed isla wararka daanta galbeed ayaynu ku jirnaaye maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa qorsheenaya inuu dhanka daanta galbeed u diro guutooyin hor la waflinaya xasuuqyo ka daran kuwa maanta ka dhacaya gudaha daanta waxayna sheegeen guutooyinkan hadda loo diri rabo gudaha daanta galbeed ay adeegsan doonaan taangiyada dagaalka iyo hubka culus ujeeddada ugu weynna waxay tahay in la dili dad aad u fara badan oo falastiiniyiin ah xogaa qaar ayaa waxay tilmaamayaan guutooyinka ugu badan ay ka howlgali doonaan magaalada jiniin oo ah magaalada uu hadda ka socdo howlgalka militari tani ayaana ah miduu netaniya oo mar kale ku doonaya inuu ku kiciyo guluf dagaaleed maadaama hadda xabad joojin looga jiro gudaha qidaaca ghaza ingiriiska ayaa sheegtay in cunaqabatayntii ugu darneed ay kusoo dhigi doonto ruushka dowladda ingiriiska ayaa waxay shaaca ka qaaday inay soo dhigi doonto cunaqabateen cusub oo ka dhanna ruushka taasoo lagu xusayo sanad guuradii saddexaad ee dagaalka yukrain bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ingiriiska ayaa lagu sheegay in iminka la joogay xilligii la hakin lahaa dullaanka isdabajooga ay qaadayaan ciidamada ruushka ee uu hoggaanka u haya valadimir putin cunuqabateynta ugu weyneed oo ruushka la saari doono tanii markii uu dagaalka bilowday hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee britain ayaa kusoo beegmaya iyadoo shalay oo ay sabtay ee waddooyinka magaalada london ay iskugu soo baxeen boqolaal ruux oo dhigaya banaanbaxyo ay ku taageerayaan ukrain waxaa sidoo kale xusid mudan in tani ay imaanayso xilli uu khilaaf ka dhexeeya xukuumadaha washington iyo kiyef sababo ku aadan hadalka qalafsan ee uu trump ka dhahayo hogaamiyaha ukrain valadimir zelonski dagaalkan saddexda sano socda ayaa qarxay afariyo labaatankii febraayo labada kun labaiyo labaatanka britain ayaana tan iyo xilligaas si weyn u taageeraysay ukrain waxaana cunuqabateen ku soo dhigtay moscow iyadoona taageera maaliyadeed iyo mid militarisiinaysa ee kiyef waxayna xuduudu u furteen ka badan laba kun oo qaxooti yukrainiyiin ah xoogaga muqaamada falastiin ayaa si kulol u cambaareeyey go-aan ka soo baxay yuhuudda oo kalena maxaabiista falastiiniyiinta kooxaha muqaamada falastiin ayaa si adag u cambaareeyey maanta oo xadda go-aana yuhuudda dib ugu dhigaysa sii diinta maxaabiista falastiiniyiinta iyagoona xuseen go-aankanuu mar kale muujinayo dhuumashada yuhuudda iyo ka baxsashada waajibaadkooda yuhuudda ayaana ku anducuunaysa in maxaabiistooda la bahdilay intii lagu guda jiray xafladda sii deynta taasoo loo fasiray in saainada ay ka xanuunsatay kadib markii uu si ikhtiyaaro maxbuus yahuudiya ula sii deynayay uu madaxa ka dhunkaday laba dagaalyahan oo ka tirsan muqaawamada falastiin mas-uul ka tirsan xafiiska siyaasadda ee kooxda muqaawamada falastiin ayaa war-saxaafadadu soo saaray ku yidhi sheekada gumaysta ayaa in xafladda maxaabiis wareejinta ay tahay bahdilaad waa sheeko been abuura iyo marmarsiyo looga gol leeyahay in looga baxsado waajibaadka heshiiska wuxuu intaa ku daray xafladda kama jirin wax xaflagaada oo loo geystay maxaabiista balse waxay ka turjumaysaa sida deeqsinimada ee loola dhaqmay maxaabiista muqaawamada falastiin ayaa sabtidii shalay sii deysay lix ka mid a maxaabiista yuhuudda kuwaasoo waa qaybtii ugu dambeysay ee la wareejinayay wejiga koowaad iyo xabajoojintii bilaabatay dabyaaqadii bishii hore ee janaayo ugu dambeyntii dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqiime ay ciidamada ruushka ka geysteen gudaha yukrain xukuumadda moscow ayaa weerar dhanka cirka ku qaaday gudaha dalka yukrain iyagoona halkaasi ka geystay waxyeelo kala duwan oo iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac maamulka yukrain ayaa wuxuu dhankiisa sheegay in axaddii maanta ay ciidamada ruushka dalkooda ku soo weerareen ilaa laba boqol lixin toddoba diyaaradood oo aan duuliyo lahayn waxaanuu ka shanqariyay inay soo dhideen boqol soddon iyo sideed ka mid a diyaaradahaasi halkay ka baxsadeen raadaarka kuwa intaa ka badan wuxuu sidoo kale sheegay in gantaalo balistika ah ay ciidamada ruushka ku weerareen dhowr magaalo ka tirsan yukrain waxayna geysteen duuqiimahaasi khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiro mas-uul ka tirsan xukuumadda kiyef ayaa wuxuu bartuu ku leeyahay telegramka ku soo daabacay in duuqiimo ka dhacay magaalooyin kuya laga gaarka magaalada caasimada ee kiyef uu ku dhintay hal ruux halkii ay jiraan kuwo kaloo soo gaareen dhaawacyo kala duwan waxaana uu sheegay in dhammaan dadka ee dhaawacyada kala duwan soo gaareen iminka lagu dabiibayo xarumaha caafimaad guddoomiyaha gobolka odisia ayaa wuxuu isagana sheegay in saddex qofood ay ku dhaawacmeen duqeen diyaaradeedu ka dhacay gudaha gobolkaasi dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain ayaa sii xoogaysanayaa iyadoona maanta ay ku beegan tahay saddex sano guuladii ka soo wareegatay dagaalka wararkii caalamka dhegaystayaal caawaanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qeybaha hore ee dhuuxa wareysiyada ayaan sii tallaabaynaa sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimada iyo nabadoon maxamed axmed guuleed afhayeenka nuqubada banaadir ayaa ka hadlay weerarkii lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka ee ka dhacay shabeellada dhexe khamiistii iyo jimcihii waxaana waraystay oo falanqaynta idinku soo maqan labadooda ka qaaday waryaheena cabdisamed cabdulaahi soo dhowaada marka hore bismillaahi waa ku dhowna jasaak allahu khayran waa dhowna waad mahadsan tihiin nabadoon guuleed sidee baad u aragtaa maxaad se ku qiimeynaysaa weeraradii ka dhacay shabeellaha dhexe bismillaahi waxaan u arkaa farxad iyo maaragtay hambaliyo waxa dee laykuuran yahay waa sugaynay waxaasoo kale waa arrin waxaa weeye maaragtay muslimiintu meelay joogtana ku faraxdo gaaladuna meelay joogtaba ka naxdo marka waraysa ilaahay baan u mahad celinaynaa noo suuro geliyey oo maaragtay in gaaladaa la xasmiyo oo lagala wareego meelaha ay joogaan taaniyan waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiintii geesiyaasha ahaa oo maaragtay arrintaa fuliyey ayaan u mahad celinaynaa marka wax weyn oo qiimo weyn oo iyay noo leedahay gaaladana dhabarjab bay ku tahay sidaasaan haddee laykuuran yahay ku qiimeynaynaa qiimo weyn bay leedahay oo gaalada dhabarjab ku ah muslimkana farxad u ah waana soo dhoweynaynaa waana ka hambalyeynaynaa ilaahayna waa uga mahad celinaynaa sheekh balli adigana maxaad ku qiimeynaysaa weeraradii shabeellaha dhexe bismi illah alxamdu lilah allahuma waafiqna limaa tuxibu watardaa waxaan ku qiimeyneynaa xamdi iyo shukri iyo barwaaqo ilaahay subxaanahu watacaala uu noo galay ilaahay subxaanahu watacaala libin iyo guul ilaahay uuna siiyey ilaahay subxaanahu watacaala uu cadowgii inooga hiiliyey gaaladii iyo gaalo raayadii oo jabay ee waa maalin nooga dhigan maalmihii muslimiintu ay guulaha waaweyn ilaahay uu siiyey sida beder iyo kuwa la midka ah maalin nooga dhigan weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa ku mahadsan kun iyo kow jeer asagaanaan uga mahad celinaynaa gaaladana waxaan leenahay jabkiinna iyo gaaloraacyada iyo halaagiinna allah idiin siyaadiyo muslimiintana waxaan leenahay mujaahidiinta ilaahay subxaanah wa tacaala wejigiinna ha nuuriyo gacmihiinnana ilaahay subxaanah wa tacaala guulo waaweyn allah ku xaqiijiyo ilaahayna subxaanah wa tacaala mahad baan u celinaynaa kun iyo kow jeer waayahay nabadoon guuleed khasaaraha gaaray dowladda federaalka muxuu uga dhigan yahay horta marka hore isagu wuxuu dowlad ma ahane idinka laftigiinu dadka waxaas dhagaheeda ha maqashiinina oo ka daaya dowladda ma jeegte cumulo xuno maaragtay jaranjar gaaladu ka dhiganayso dalka ku qabsanaysa weeye wuxuu uga dhigan yahay dhabarjab weyn buu uga dhigan yahay intaa shalay ku dhacday iyo inta horey ugu dhici jirtaba waxay caddaynaysaa inaysan meesha wax ku hayn oo wakhtigoodu dhammaaday ooy ku jabeen ayaa maaragtay ayay uga dhigan tahay fadeexad weyn bay uga dhigan tahay haddii baraha bulshada ayaab shalay iyo maaragtay laisdhaafsanhayay dhibaatada ku dhacday iyo dhabarjabka ku dhacday iyo wuxuu inaysa dowlad ahayn taasay uga dhigan tahay marka ummadda soomaaliyeedna hadda nabco u socdata weeye ummadda soomaaliyeed waxaan leedahay war wiilashiinna haddii laykuu run yahay ka ceshada wiilasha hadda yaryaroo la marin habaabiye anugu lama yaabaniye waxaan isleedahay wiilashaan aawo dadkii dhalay aawo ehelkoodii aawo qabiilkoodii in gurguurta maaragtay kuwiisana jaamacada geysto kuwaana maaragtay uu dabka ku shito nasiib darra haddee laykurunaya weyn bay ummadda soomaaliyeed taasi u tahay kii dhintaa idinku idinka dhintay kii dhaawacmaa idinku ka dhaawacmay awlaaddan ilaahay baa idin siiyey meeshaad ilaahay uga mahad celin lahaydeen oo diinta ku tarabiyayn lahaydeen oo maaragtay jihaadka maaragtay ku soo biirin lahaydeen oo mujaahidiinta ay garab siin lahaadeen oo dalkiinna maaragtay aad ku difaacan lahaydeen iyo diintiinna gaaladii dalkii ku soo duushay inaad haddee laykuu run yahay aad garab siisaan oo maaragtay tidhahdaan wiilkaygii waa askari wiilkaygii dowladdu u shaqeeya war ilaahin ka cabsadaan leedahay ummadda haddee laykuu run yahay soomaaliyeed sidaasaan haddee laykuu run leedahay wiilashana waxaan leedahay war waxaad ku dhimanaysaan fa maaragtay dib uga fiirsada dal daaficin maysaan diin daaficin maysaan maaragtay xaggee hadhow u baxsanaysaa dalkiinni aad berri ku noolaan lahaydeen wiilal yahow haddaad maaragtay aad gaalo u gacan gelisaan see caqligiinnu see yahay bal dib u fiirsada oo jihaadka ku soo bira oo ilaahay u toobad keena sidaasaan wiilashana leedahay sheekh balli xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka dadka soomaaliyeed maxay uga soo horjeesteen
waxay uga soo horjeesteen markii ay ay arkeen khayr darradiisa markii ay arkeen markii horena way ogaayeen oo diin uma wadin oo mabda' gaalo ayuu waday waxa diinka wadaay waa dadka muslimiinta iyo muwaxidiinta iyo mujaahidiinta weeyaan oo odhanaya diinta islaamkan dadka ku xukumayna waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid a oo soomaali macnaha in meel loo wato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ulaa'ika yunaadowna min makaanin baciid kuwaan waxaa looga yeerayaa meel fog baa looga yeerayaa kuwaani waxay leeyihiin waxaweye waxay leeyihiin gurguurta iyo inta la socota oo cabdulaahi yuusuf ku dar oo shariif ku dar oo armaajo ku dar oo kuwa kowi dhexe ku dar oo ra-iisul wasaare kuwa u ah ku dar oo cabdiqaas ku dar mid kasta wuxuu leeyahay annagu dimuqraadiyaanu rabnaa annagu waxa weeyaan macnaa waxa weye dalka dimuqraadiyaan ku xurkumaynaa waa laba kelmo laysku geeyo dimo iyo cartis macnaheedu waa alxukmu lishacab xukunka shacabka iskale siyaadada shacabka iskale dadka muslimiinta wiilasha yaryarka mujaahidiintana waxay leeyihiin annagu diintaan ku xukumaynaa islaamka diinta islaamkaan ku xukumaynaa kitaabka ilaahay baan ku xukumaynaa minhaajkaannu ku xukumaynaa tuxfahaannu ku xukumaynaa dadku macnaha iyagoo sidaas dadku ay odhanayaan markaasaa fisqiga iyo fujuurka iyo liwaadka iyo gaalnimada iyo boobka iyo badaha ilaa qabriyadii kuwii ku jira laga soo saaray ilaa guryihii xamar mid kasta aroortii cagaf la gelinayo ilaa baddii turkiga loo saxiixayo ilaa macnaa amxaaradii iyo xabashidii maraakiib ay u samaysatay dadka noocaasa waxa noocaasa dadka daba jooga weli oo weli le dowlad baa halkan ka socota ma dad sixiranba ma dad waalanba ma dad inkaari waa hore ku dhacdayoo madaxooda keli aan u jeedna dadkaas muslimiinta ee wiilasha yararka caqiidan caqiidadii bay wadaan oo laa ilaaha ila allah ilaahay keliya ha lagu caabuday leeyihiin oo shirkiga ha laga fogaado akhlaaqdii wanaagsanayd marka zawaajkii saalixa ahaa aqwe diintii dad macnaha in ilaahay diintiisa laysku xukumo meeshay yimaadaan layskuma boobo gabdhaha lama kufsado waxweye lama dhaco layskuma laayo bal koonfurta qabiil qabiil ku duulaya bal fiiriya waxa maanta ka socda meelahay joogaan iyo maamuladan qurunka iyo ridadaa war walaalayaal war ilaahay subxaanahu watacaala ha laga cabsado war caqligii meeye war garashadii meeye war xusuustii meeday waxaad maqlaysaa waxa weeye united state macnaha baad maqlaysaa maraykan oo mid noqday waxaad maqlaysaa iyagoo kuwo kaloo hadda samaysanayo oo xilfi samaysanayo dowlado waaweyn oo ruush iyo iiraan iyo kuwo kale iyo koonfur africa ayagana macnaha wadankoodii baa la burburinayaa oo la qaybinaya oo gobol gobol loo qaybinaya waxaweye marka xaggaas ayagana konton iyo af saddex dowladood konton iyo afar gobol baa la leeyahay waa united state kuwaana waxaa la leeyahay tani waa somalilan oo tani waa puntland oo tani waa jubbaland oo tani waa hiirland oo kani koonfurland oo kani waa shaydaanland oo kani waa ibliisland bal adigu dadka caqligooda halkaa uu marayo cuquushii dadkii waxgaranaya aaway oo dadkii muthaqafiintaha aaway aaway oo kuwii culummadaha aaway oo kuwii indheergaradka dakaatiradii aaway oo war dadkan iyagaa waxaa is leedahayba waa dad ma garanaysaayoo tiih iyo reer bani israa'iil arbaciina sanatan yatiihuuna fi lardi afartan sano inay iska daba ka wareegaan war gaaladu idiinma roona oo idinku iskuma roonidin ciddii markaas badbaadada iyo khayrka waddana waxa weeye uma roonidin marka sida aad doonaysaan adduunyada inaad ku joogtaan oo kun gaala idii imaan mayso idii hiilin mayso diyaaradihiinna idin siin mayso macnaa hooyadiin ka soo kacde aabbihiin ka soo kacde reerkiinna ciyaalkiinna ka soo kacde kuwii idinka horreeye aawaye kuwii gorgor aawaye kuwii danab aawaye kuwii macawisley aawaye hadda maxaad u joogtaan war dadkan waxaa is leedahayba dadkan cuquushii iyo dadnimadii iyo garashadii goormaa laga qaadaad is leedahay nabadoon guuleed markaaga si kooban xasan sheekh dadweynaha soomaaliyeed maxay uga soo horjeesteen waxay uga soo horjeesteen wax muuqda weeye oo dayax afar iyo tobnaada weeye dhulkoodii wuu ka boobo wuu barakacshay baddii iyo birigiiba waa gatay shidaalkii waa gatay dadkii maaragtay wuxuu ku riday baahi iyo cagabarar maaragtay qabuurihii wuu faagay wax kale intuu iska daaya qabuurihii intuu faaguu meydkii la soo baxay haddana markuu soo baxsho wuxuu yidhi qofkii meydkii lasoo baxshaba soddon kunoo soddon doolar ha la iiga qaado waxaasay uga horjeedeen dadweynaha hadda maaragtay si fiican ugamaba soo horjeedeen afkay uun ka sheeg sheegahayaan inuu maaragtay uusan madaxweyne ahayn oo daalin yahade waxaa la rabay lacagaha uu baadda u siinhaya ay baadda u siinhayaan oo canshuuraha ku sheegahaya inay hub kala baxaan haddana saasaan leedahay war lacagahaas hub kala baxa maaragtay meelaha hadalka hala nuxnuxunino ha ku xamanine hubka qaata hubkaa lagu kala adag yahay shacbiyad ma haysto ciidan ma haysto mooryaanta xuntaahoo ciidan ka haystaa maaragtay qoomaan isdullayn ilaahay ma dulleeye dulliga iska qaada sidaasay uga soo horjeeteen dhibaatada haddii laykuu run yahay uu ku hayo dadka marka waxaan rabaa fursaddan anoo ka faa'iidaysanaya inaan maaragtay wixii dardaarana iyo kuusoo laabanaya insha allah sheikh balli waxaa dhacay dagaal weyn si guud soomaaliyana waxaa ku loolamaya ciidanka xarakada shabaab almujaahidiin iyo sidoo kale ciidan shisheeye ah watana qaar soomaaliyeed labadaas ciidan keebaa xaq ku diriraya
bismillaah labada ciidan waa laba ciidan oo aan isku ekayn waa laba ciidan oo aan isku caqiido ahayn waa laba ciidan oo macnaha waxa weye kala wata laba calan labada ciidan ciidanka dadka muslimiinta iyo mujaahidiintaah waa ciidan ilaahay kitaabkiisa ka amar qaadanaya waa ciidan leh shareecada islaamkan wax ku xukumayna laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudayo ma jiro alla mooyaane ayaguna waxay leeyihiin dimuqraadiyaannu wax ku xukumaynaa ciidanka muslimiintu meel alla meeshay joogaan kitaabka ilaahay bay wataan xisnulmuslimkii bay wataan raayo cad oo laa ilaaha ila allah ku sawiran tahay raba wataan ayaguna waxay wataan calamo giirgiiran oo wax lagu qooshay oo aaraa iyo afkaar laga keenay meeshay mujaahidiintu tagaan towxiid bay faafinayaan oo kufsi iyo dhaca iyo boob iyo qabiilqabiil midna kama jiro ayaguna meeshay tagaan liwaadkii iyo kufsigii iyo tuugadii iyo wixii ciidankan guulaysay waawe waa ballanqaad ilaahay u ballanqaaday kun afar boqol afartan iyo lix sano afartan iyo toddoba sano ka hor ilaahay u ballanqaaday ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala la aqlibanna ana wa rusulii waxaa guulaysanaya aniga iyo rusushayda iyo dadka i raacay alle uu leeyahay subxaanahu wa tacaala walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi adikri ana alarda yarihuhaa cibaadiya asaalixuun zabuur iyo kutubtii hore ilaa nebigeenna moxameda laga soo qaado kitaabkeenna qur'aanka waxaa ku qoran dadka muwaxidiinta inay guulaysanayaan oo ay macnaha ay nasriga iyo guusha ay helayaan waxa waa wacdi iyo ballan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qaaday alle uu leeyahay walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun waina jundana lahum lghaalibuun ilaahay baa isku idaafaynaya waina jundana annaga ciidamadayadaa ilaahay leeyahay hum lghaalibuun war adeega diinta dadka u adeegaya hortooda ha ku dhimanina hortooda ha ku kufinina hortooda ha ku baabi'inina muslimiin laga guulaysan mayo been baad isku akhrinaysaan hoteelada been baa isugu sheegaysaan ciyaalkiinnu maraykan iyo yurub iyo meelahaasay idin nairobi bay idin iyo meelo ka fogfog bay idiin jiraan ciyaalka yaryarka haweenka arigooda raacda baad dabka ku shubaysaan alle subxaanahu wa tacaala ka cabsada kolba mar horaad ridowdeene waxa weeyaan su-aasha aad i weydiisay dagaalkani waa dagaal diimeed weeyaan dagaal istaagayana maaha waa dagaal ilaa qiyaami saaca soconaya laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhu man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullah nabadoon guuleed ififaalaha muuqdahay muxuu yahay ififaalaha muuqdaa waxa weeye wax waliba markay soo socdaan calaamad bay leeyihiin sagal wax la yidhaahay leeyihiin maaragta ififaalaha muuqdaa waxa weeye in ififaalo waxaa noo muuqda bilowgii dowlad islaamiya ayaa noo muuqda sida haddii leykun wax u socdaan waxaa haddii leykun ifafaalaha muuqdaa waxaa weeye gaaladu inay isxaabayso ka tegayso dhulkeenna haddii leykun yahay ayaa muuqda waxaa muuqda haddii leykun yahay beenta inay soo afjarmayso oo maaragtay wixii gaalada iyo ridadu wadeen inay maaragtay beenoobeen dadkii ummadii dal iyo dad dabadba way ogaadeen marka ififaalo dowladeed baa socda warkiiyo haddii leykun yahay noo muuqda waana haddii ilaahayna waa baryaynaa ilaahay inuu maaragtay noo siyaadso ififaalaha muuqda iyo guulaha isdabajoogga sidaasaa muuqata waxaa muuqata haddii leykun yahay gaaladu iyo riddadu hadday baxaan ummadan soomaaliyeed ayagaa isku diray dalka gobolgobol u kala gooyey maaragta ummadda isku diray meeshay joogaanba dagaallo sokeeyo ayaa ka socda in waxaasi soo afjarmahayaan ayaa haddii laykuu run yahay noo muuqata ilaahay haddii laykuu run yahay idankiis waxaan maaragtay sida sheikhu u sheegay reer yurub oo malaayiin malaayiin malaayiin ah oon isku diin ahayn oo isku lahjad ahayn oo isku dhaqan ahayn soomaaliyo haddii laykuu run yahay dad walaalah oo isku dhaqana oo isku diina oo muslina in federaal loo sameeyo haddii laykun waa waxyaalihii gaaladu soo agaasinto laba sano iyo bar imbigaati doofaarey haddii laykun loo fariisay marka dadku saas waa inay u fahmaan maaragtay midowgii reer yurub maaragtay unity state maraykan oo konton iyo afar dowladooda gobol ah in waxaa la ysku daray soomaaliyo dad yaraho wada muslimoo wada walaalaho mid walba ilma abti iyo ilma adeer iyo seedi isku ahna in maaragtay toban dowlad goboleed loo sameeyo war khayaanadaas ma arki weydeen soomaaliye sidaasaa haddii laykun muuqata dadkii walaalaha ah oo la kala qoqobay inay isku imaanhayaan oo daris walaaloobahayaan ayaa muuqata ifafaalaheed waayahay sheekh balli gebagabadii dardaarankaagu muxuu yahay
bismillaah dardaaranku waxa weeyaan inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanno soomaali haddaynu nahay inaannu ogaanno inaan annaga ninana rabin waxaan na rabaa waa allah subxaanahu wa tacaala waxaan ku noolahay waa geeska afrika sharqi afriiqiya geeskeeda waxaan leenahay bad intaas oo mitir ah oo badda caawiya caalamka badaha ugu dheer ka mida waxaan nahay dad bad waxaweye caween bakhayraadka beeraha iyo nimcada ilaahay uu siiyey iyo mawaashida iyo xoolaha waa naloo tashaday waa naloo khumuuray waa naloo qayiilay si kale haddaan u dhigo war ilaahay aan ka cabsanno cuquusheenna aan midayno war soomaali kale googoyntu waxba uma aha war soomaali dimuqraadiya diin uma aha war shuuciya diin uma aha hanti wadaagga cilmiga ku dhisan siyaad barraa ku hungoobay waxba lagu keeni waa kuwii ka dambeeyena waxba keeni waayeen naxnu lmuslimuun annagu muslimiin baanu nahay aan waxaweye aan diinta ilaahay garab siino aan mujaahidiinta garab siino waxay ku socdaan waa waddo saxa weeyaan waxay ku socdaan waa ballanqaadkii iyo ay ka qaadeen naxnu aladiina baayacuu muxammadan cala aljihaadi maa baqiinaa abada nebi maxamed bay la mubaayacodeen saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin waxay kula mubaayacoodeen jihaadka inay wadaan garab istaaga u hiiliya ilaahay ka cabsada xiqdiga xiqdiga iska daaya ayuha alculamaa ayuha almuthaqafiin ayuha asaada ayuha atujaar warabbi ka cabsada fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amrii ila allah nabadoon guuleed gabagabadii maxay tahay fariinta aad dirayso gaar ahaan ciidanka dowladda federaalka waxaan dirahayaa horta anoo fursaddan ka faa'iidanaya dhowr fartiimood baan haddii leykuran yahay ayaan dirahayaa fartiinta u horeysa waxaan u dirahayaa beesha habargidir baan u dirahayaa habargidiray haddii bila'aadanku diriro wuu kala aarsadaa oo maaragtay dekanadiisu haddii leykuran yahay kala goobtaa waagii sagaashan iyo saddexdii oo unisomba maaragtay maraykanoo soddon iyo saddex dowladood hogaaminhaya uu nagu soo duulay si gaara ayuu habargidir u xasuuqay toddobaatan iyo afar nin oo xulkii habargidiroo culummo iyo nabadoonno iyo saraakiin leh ayuu hal guri haddii ilahi kuu run yahay ku xasuuqay oo ku laayay inta uu dabadda ku laayana haddii ilahi kuu run yahay ka badan soomaali oo dhanna saasuu u laayay inteeda badan khasaarihii uu muqdisho ka geystay maraykan iyo gaalo waa ogeydeenoo qof maog haddii ilaykura ma oge kii ka bacdi dhashana dhagtuu haddii ilaykura ka maqan oo awowayaashiisa iyo aabbayaashiisoo maraykanku dilay dib u fiirsada nin xunoo dabadhilifa qabiil ma matalo qabiilla ma ahan yaan haddii ilaykuran yahay nimanka fiqi iyo ninka la yaray iyo cabdi qaybdiido oo danahooda gaarkaa wata oo haddii la yidhaaho interes inta loo sheego la yidhaaho habargidir nugleyr ku dhufta ku dhufanhaya war ka hara oo maraykan haddii ilaykuran yahay ka aarsada ayaan leedahay doqonnimada iska daaya maaragtay ninkii aabbahaa dilay inaad haddii ilaykuran yahay u hiliso oo adeerayaasha inuu dilo aad masna ugu hiliso waa nasiib darro hadda ka hor saban saban markii dagaalkii laga soo laabtay cabdikariin xuseen guuleed aabbihiis reer mustaxiil buu ahaa dhowr iyo toban nin oo buurta mustaxiil hoosteeda ay ku gowrgowraceen ayuu maaragtay aabbihiis ka mid ahaa waxaan afkiisa ka dhagaysta markuu maaragtay galmudug uu xukumahayay inuu odhan jiray walaalaheen etoobiya walaalaheen etoobiya war sidii cabdikariin xuseen guuleed oo kale miyaa tihiin intaasaan leedahay soomaalida kale waxaan kula dardaarmahayaa war dhulka aan haysanno oo cid haysata ma jirto adduunka maraykan ma haysto webigii iyo xoolihii iyo beerihii iyo baddii gaaladu dhulkaasay rabtaa inay maaragtay qaadato oo idinkana idinabaad guuriso miday maaragtay nairobi maaragtay bac gaduudan uga dhisaanoo qaxooti u furaan miday dalkooda u dhigaano eeyaha iyo doofaarada u xanaaneeya ayay rabaan nacfi idiinma wadaane soomaaliyay haddii ilaykuu run yahay xoogga aad idinku ku diriraysaan oo qabiilqabiil iskula diriraysaan gaalada kula diriraan soomaali haddii ilaykuu run yahay ayaan kula dardaarmahayaa inaa caqligu shaqeeyo oo nimanka haddii ilaykuu run yahay suufiyada ah oo maaragtay shiicada ahna oo culummada aad maaragtay idiin ahna aad ka hartaanoo haddii ilaykuu run yahay dadka muwaaxidiinta aad soo raacdaan oo kitaabka iyo sunnada garabka saarataan ayaan idinkula dardaarmahayaa waxaan ku soo gabagabaynhayaa suugaan yar baan ku soo gabagabaynhayaa anuu gabayaa ma ahi laakiin xoogaa markii gabaciil baa la yidhaahaa gabaygaygoo kale waxaan leedahay gabaygayga soomaaliya yuu ku gees mari gaawaha markii aanu culo gocoto laabtaydu ilaah baa i garansiiya oo mahadta gaarsiine war gurguurta waa gaal xune yuusa idin gaadin gobanimadii waa uu ka tegay oo gunnimo qaaday haddii uu garaad leeyaho uu wax garanayo gorgortan badda kama galeen giyiga soomaali gaal iyo amxaar goondhar taga gabal ma- gabal ma siiyaane goor hore jigjiguu gaaray oo cadow guddoonsiiyey garacaan xishoon weeye ee saylac buu gaday gablamuhu ma uu garan xilkii guudka laga saaray waa kaa god dheer nooga riday oo gocondha hoos taalla oon cidiba gaarayn ilaa gulif isweydaarto garawa hasheenni ayuu geed ku soo xiray intuu gowrac ugu jiiday buu hilibkii goobeeyey gaaliyo dugaag gaajo qaba baa ku geylamay gurigiisbaa waa wixii kufrigu soo gardaadiye giyigaanna gaalada rabtoo gulufka soo qaaday gaashaanbuurti reer yurub ayuu waa u gogolxaari waa u gogolxaarin waxba gabaguyu ila gudbina waxaan ku soo gooye gabadhii abii guursaday oo guriga loo geeyey gurguurtee sidaasoo kale baa loo gardaadiyey intaasaan haddii ku soo goynay waayahay eh, aad baad u mahadsantihiin eh, nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag iyo sheekh maxamed axmed balli
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa inagu soo maqan balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor maslax oo ka tirsan isbedelka guud ee kuyanbarow أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee xalaqadeen ah waxaan kaga hadlaynaa miraha isbaandheeska ee isbaandheesku wuxuu ka mid yahay miraha aadka loo isticmaalo ee dalkeena soomaaliya ee waa miro ee cabir ahaan la eg ee ukunta oo kale waana miro isugu jiro ee macaan iyo dhanaan intaba ee wuxuuna ka baxaa dhammaan adduunka meel kasta ee dhanka soomaaliya inta badan gobolada koonfurta ayuu ka baxaa Ee, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa isbaandheeska cunto iyo cabitaan labadaba Ee, cilmi baarisyo la sameeyey kadib ee, waxaa la ogaaday isbaandheesku waxaa ee, aad iyo aad ugu fiican yahay ama ugu faa'iido badan yahay inuu leeyahay jirkeena ee, uu leeyahay yacni waxqabad badan oo aan lasoo koobi karin Ee, saas daraaddeed marka ee, waxaa ku jira inta badan maadooyinka faytamiinada macdinta kala duwan ee, noocyadooda iyo dhammaan ee, maaragta waxyaalaha ka qayb qaadata ee, jirka bani aadamka inuu koro ama si fiican u koro Ee, faytamiinada ama macdinta ka mid ah oo maadadan oo mataqaan isbaandheeska ku jira ayaa u badan vitamin ega vitamin c ee, dhammaan vitaminada b groupka la yiraahdo macdinta noocyadeeda kala duwan calciumta potassium phosphorus vitamin e zinc iron dhammaan ayaa laga helaa Ee, faa'iidooyinka marka inoo leeyahay ama jirkeenu u leeyahay isbaandheeska ayaa ugu horeeya kow inuu u fiican yahay ee, lafaha ee, sababtoo ah waxaa ku jiraan dhahnay calcium iyo phosphorus kuwaasoo bixiya ee, wax badan oo ku saabsan lafaha koritaankooda ka qayb qaata Ee, sidoo kale wuxuu u fiican indhaha ayuu u fiican yahay Ee, waxaan sheegnay ee, vitamin a maadada vitamin ega inuu ku jiro vitamin egana wuxuu u fiican inta badan lagu yaqaanaa indhaha Ee, maqaarka ciridka xuubka jirka bani aadamka ee, maadaama uu vitamin a vitamin c ay ku jiraan marka aad iyo aad ayay marka dhankaasi ugu fiican yahay ee, isbaandheeska Ee, sidoo kale wuxuu u fiican yahay ee, wadnaha oo istaaga dadka ama wadnaha oo laga haaya sababtoo ah waxaa ku jira maadooyin badan oo wadnaha dheelitiraya ama firfircooni gelinaya islamarkaasna ka baabi'iya dufanta iyo waxyaalaha colostrolka keena ama dhiigga xinjireeya Ee, sidoo kale wuxuu kor u qaadaa difaaca jirka baniaadamka sababtoo ah wuxuu bixiyaa dhahnay fitaminaad badan iyo macdin badan ayuu bixiyaa kor u qaadistaas ayuu marka wuxuu u leeyahay een, wax badan oo markaasi ku saabsan jirka baniaadamka Ee, sidoo kale wuxuu fiican cudurada qaar sida malaariyada iyo cuduro kale oo mataqaana oo aad iyo aad iyagana ee, dhiigga oo maaragta dhibaato u keeni kara ama cudurada dhiiga ku dhici kara sababtoo ah spandeskan wuxuu leeyahay caleenna wuu leeyahay mirana wuu ka samaysan marka caleentiisa ayaa waxaa lagu daaweeyaa maleriyada iyo cudurada dhiiga ku dhaca qaar ka mid ah maadooyin badan oo antioxidant ah oo waxyaalaha maqaarka ka difaacana way ku jiraan cuduradaas ku dhaca dhiiga sidoo kale wuxuu u fiican yahay cudurada qeybta neefmareenka kore ku dhaca sida hargabka durayga diifka maaragtay caawuga sanka ku dhaca waxyaalaha lamidka ayuu aada ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu ka caawiyaa dadka isticmaalkiisa inuu dhimo miisaanka sababtoo ah waxaa ku jirta xaddi badan oo fayber ah ama dufta waxyaalaha dufta leh oo caloosha socsiiya sidoo kale wuxuu u fiican yahay dhammaan waxyaalaha vitamiinada yareeya ama vitamin deficiency waxaa la yidhaahda dadka vitaminada ay ku yaryihiin ama dareemayo dhiig la-aan ama korka oo cadcadaanayo ama nabto jirka kasoo yaacay ama mataqaanaa tinta oo bidaysa waxyaalahaas oo dhan oo ka yimaada vitamin yarida ayuu u fiican sababtoo wuxuu bixiyaa dhammaan vitaminadaas dhan inuu dadka ka caawiyo wixii ka dhiman sidoo kale wuxuu u fiican yahay dheefshiidka ayuu fiican sababtana waa fayber badan ama waxa uu leeyahay maqaarka iyo qolofta oo dufta leh ayaa waxay bixisaa dheefshiidka iyo caloosha u fiican markastaba sidoo kale wuxuu u fiican yahay dhiigkarka iyo sokorta dadka qaba macaanka sababtoo wuxuu kasoo saaraa jirka dareero badan ayuu jirka kasoo saaraa ama fludis badan ayuu kasoo saaraa laakiin waxaa muhiim ah marka inaan lagu darsanin sokor iyo cusbo labadaba qofkii isticmaalaya sbandeeska maadaama uu u fiican yahay dhiigkarka iyo macaanka uu u fiican yahay waxaa marka shakil-aana qofka inuu ka ilaaliyo sokor inuu ku darsado ama cusbo inuu ku cuno maadadan oo sbandeeska sidoo kale waxay u fiican tahay sbandeesta dhiig la-aanta ama anemiyada sababtoo ah maadada xadiidka ama ironta ayaa aad iyo aad ugu badan taasoo kor u qaada himogolobinka iyo mataqaanaa wareega dhiiga cas ugu dambeyntii wuxuu u fiican yahay cudurada ku dhaca maqaarka iyo tinta dhammaan cudurada maqaarka iyo cudurada ku dhaca maqaarka islamarkaasna tinta meesha ka saara ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay dhibaatooyin oo hadda lasoo wariyey oo sbaneska isticmaalkiisa ama u daran ama ka reebi karo ilaa hadda lama hayo marka waxaan filaa in aad iyo aad looga faa'iidaysan doono aad iyo aad a umahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu qirtay in kalluumaysi sharci darro ah uu ka socdo badda soomaaliya arrinta layaab kale waxay tahay in xasan sheekh maxamuud isagu u siixo inay shisheeyaha boobaan badda haddana uu ka hadlo dhibaatooyinka ay geystaan heshiiskaasi aan la saxiixana shaqadiisi way bilaabatay qiimeyntii sahankii ugu horreeyeyna wuu socdaa waad wada ogtihiin maraakiibtii iyo qalabkii sameynaya inay joogaan warbixinada kala gogo-an ee wakhtiyeysan ee wasaaradda iyo hay-adda shidaalka loo soo gudbiyey ay nala wadaageen idadiilo fiican ayaa ka muuqata inkastoo midda finalka ah ay mar dhow noo imaan doonto haddii alla yiraa laakiin waxaan rabaa inaan halkan ku xuso waxyaabaha aan warbixinadaas aniga aan ka dhex dheehday ee aan ka dhex arkay warbixinadaasi waxaa ka mid ah oo sawiro iyo muuqaalaba ay ku jiraan khubarada hawshaas haysaahina ay raboorkooda kusoo dareen wakti badan iyo energy badan inuu uga baxo dhulka waxa la iskaangaraynaya ee la sahminaya waa dhulka bedka badda waay si loo gaaro wasakh badan iyo qashin badan oo meeshaas yaallahay inay ka qaadaan si dhulkii oo bannaan loo loo sawiro oo loo muxuwaxe yacni qashinkii laga soo saaray ayaa ayaa iyo sidii loo soo saarayay ayay kasoo duubeen muuqaallo waxaa ugu badan qashinkaasi ma aha midii kiimikada ah iyo sunta aan ka qayli jirnay laakiin waxaa ugu badan qalabka lagu kalluumaysto oo badda dhexdeeda looga tegay shabaag iyo qalab shabaagta ku xiran oo badda looga tegay sababtuna waa maxay markabkii markuu kalluumaysta kalluunka waa inuu qaadaa uu dekada caalami ah geeyaa dekadaha caalamiga ah lama tegi karo qalabkan uu meesha inta iska gooya meesha iska dhigay waa qalab mamnuuc ka ah caalamka in lagu kalluumaysto si aanu dembi loogu qabsan oo kalluunka uu wadaa ee inuu ka faa'iido ka ganacsado rabana aanan loo diidin intuu iska jaray ayuu badda uga tegay markaasaa badda badkeeda dhulkeedii oo dhan waxaa daboolay qalab sidaas ah oo qalabka lagu kalluumaysto laakiin adduunyadu ay mamnuucday arrimaha environmentiga awgeed arrintaasi arrin aada iyo aad u xanuun badan waayo waa daliil dhibaatada yacni dadka sharci darrada uga kalluumaysta badaheenna inay khayraadkeennii qaadanayaan bes ma aha ee dhibaatada ay meesha ay uga tegayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay kooxo dhalinyaro ah oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka kuna sugan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa sheegay in xanuunka macaanka uu kusii fidayo magaalada dadka cudurkaas la nool ee jooga magaalada ay tiradooda gaarayso ilaa iyo afar boqoloo ruux xanuunka macaanka markii la aanu aragnay dhibaatada uu ku hayo xanuunkani kow inay fara badan tahay oo uu adduun weynahaba ku badan yahay soo kororkiisa ama baahsanaanta iyo cusuybka kaysaska cusub ee soo xanuunsanaya la uu ku dhacayo laba markaynu aragnay dadka dhibaatadu ku dhacday inay duruufo kala duwan la nool yihiin kow waxa weeye in bukaha xaaladiisa kor loo qaado qofka xaaladan macaanka la nool in kor loo qaado laguna caawiyo inuu kula noolaado xanuunkan isaga oon dhibaato u geysan in laga hortago dhibaatooyinka uu keeno xanuunka macaanku iyo inay weliba bulshadeenna inteenna caafimaadka qabtaana sidii looga hortegi lahaa falowgeed la qabo sidii aanay u qaadi lahayn dadka macaanka qaba wuxuu u qabtaa kuwa xabbaaraa siday ula noolaanayaan xanuunkooda siday dawada u qaadanayaan siday irbadda isugu mudayaan hadduu qof cusub yahay muxuu cunto loo ogol yahay maxaan loo ogolayn iminka sanadkan gudihiisa bukayaasha gacanta lagu hayaa waa dad afar boqoloo bukaa ku dhow konton qof oo afartaa boqol ku dhow ka mid ah ayaa dawada la siiyaa si bilo ah bil kasta qaata dawadooda hadday irba tahay iyo hadday tahay kiniinba hadaynu dadkan wax u tarnaa waayo maanta waxaa ka sii daran dhimashadu waa xaqoo waa la dhintaa maanta bulshadeenna kala badh ayaa keliyuhu fadhiisteen haddaad qaybta cusbitaalka kelyaha la dhaqdhaqaya tagto dhammaantood macaan bay qabaan haddaad waararka qalliinka tagtana dhammaantood lugaha la wada googoynaya labaatan jiro iyo soddon jiro naafa ahoo lugta la jaray ayaa jira waanay nagu soo badanaysaa xaaladaasi haddaynaan dareen muujin laakiin haddayn gacmaha isqabsanno cod dheer iyo cod gaaban baynu ku gudbinno bulshadeenna la damqanno taasi waxay keenaysaa inayn dhibaatada yarayno
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي